haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qoys dib u helay wiilkoodii oo ay raadinayeen muddo afar iyo labaatan sannaha marka markii laisu sheegay oo de lana caddeeyey tijaabadii ama baaritaankii dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin markaa ayaa farxad bilaabatay oo laisku ooyey bal sida wiilkaasi ay u heleen iyo weliba intii ay raacdada ugu jireen masaafada uu aabbuhu jaray iyo weliba waayaha la soo darsayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa o aad ku maqli doontaan barnaamijka xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal ka madhnaan doonin barnaamijkeenna caweyskiiyo caawa iyadoo aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka siiyey fannaanka mahadgelin hore cabditaliil iyadana dadkan soo xasuusiyey iyuu qabaa aday baday yulqankay yataahe laygu kaa dulyoke ahaha
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington bal inta aynaan dhegaystayaal sheekada iyo weliba xubinta hal abuurka u gelin marka hore aynu wada dhegaysanno aynu barnaamijkeenna ku furanno afka lagama sheegtay iyo weliba codka fanaanada khadra daahir cige heestaasi dabacsan ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada khadra daahir ciga haddaynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu dhegaystayaal barnaamijkeenna hore ugu sii soconno warbaahinta ka soo baxda dunida dacaladeeda ayaa dhowaanan si weyn u baahisay qisa farxad iyo raynrayn ku lamaanayd islamarkaana soo afjartay murugo iyo weliba walbahaara muddo la soo wehel ahaa qoys wiilkooda raacda ugu jiray muddo afar iyo labaatan sanna ah kuwaasoo haatan dib u helay islamarkaana gacantooda dib ugu soo noqday sheekadan oo marka laga yimaado farxadda helitaanka wiilka ay ku dheehan tahay tallaabooyin iyaguna la yaabkooda leh oo dhacay amaba waalidku la yimi intii uu baadigoobka ugu jiray sida masaafada uu aabbuhu jaray agabka uu adeegsaday iyo weliba waayaha la soo darsay intii uu hawshaasi ku jiray kuwaasoo iyaguna noqday qaar xiise gaara u yeelay dhacdada bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo isha soo mariyey sheekadan islamarkaana inoo haya bal marka hore cabdiqaadir aan kusoo dhoweeya barnaamijka waa ku dhowahay cabdi xakiin adiga iyo dhegeystayaashana aad ayaa u mahadsantihi waa hagaag bal sheekada nuxurkeeda iyo weliba macnaheeda guud waynu geli doonaa marka hore sheekadan xaggee ka dhacday haddaynu eegno sheekadan waxay ka dhacday dhulweynaha shiinaha gobol ka mid ah goboladaasi oo la yidhaahdo shandon waa hagaag sidee looga qaatay qoyskan ama qoyskan ay u waayeen wiilka
wiilkan laba jir ayuu ahaa aad ayuu u yaraa marka qoyska waxay ku war heleen oo keliya in la xaday marka waxaa ka xaday ama ku heshiiyey qolyo carruurta xada kadibna sii iibiya marka isagoo bannaanka ku yara ciyaaraya ayaa ilmihii yaraa laga xaday qoyskii marka yaa xaday ma la aqoonsaday dadka xaday haa oo waa la aqoonsaday waxaa xaday labadii qof ee iibsatay oo hadda isqaba nin iyo gabar laakiin xilligaa xiriir wadaag ahaa oo hasaawe u ka dhexeeyey marka iyaga ayaa ku heshiiyey inay ilmaha yar xadaan oo ay sii gadaan si ay qarash u helaan weliba xilligaa waxay aad u raadinayeen qarashkii guurkooda marka iyagoo lacago u baahan ayay ku fikireen oo ay ku heshiiyeen inay ilmaha yar xadaan wayna sii iibiyeen marka ilmaha yar waxaa laga xaday gurigooda hortiisa ayuu ku ciyaarayay kadibna gabadhii ayaa qaadatay oo daftay waxayna la tagtay meel uu ninkii kusii sugayay oo bas ah meelaha baska laga raaco sidaa ayaana ilmihii yaraa lagu waayay waa hagaag muddo afar iyo labaatan sanaa muddo yar maaha waa muddo dheer muddadaasi waa maqnaa wiilkani dabcan dee qoyskiina intaa lamu joogin hadda sidee loo soo helay ee gacanta loogu soo dhigay markii ilmaha yar la xaday booliska ayay ku wargeliyeen booliska ayaa muddo raadinayay marka raadintii iyo baaritaankii socday ayaa keena ugu dambayntii in lasoo helo وهقاك إن طبعا وين دريم كرنا قويس إن موالد إن علمي الموضوع كم قيا مدة إنت هالك ولو بدأ يسقى ير ولا بتشير لك حيستي إن ما هي طلابة قادين n waa mahadsantahay eh, cabdixakiin Eh, labada wiil hadde waa waxbaa ka maqnaa oo marka waxay bilaabeen raadinta ilmahooda yaraa marna kama aysan raja dhegin muddada afar iyo labaatanka sano ah weliba aabbaha dhalay ayaa wuxuu sameeyey ad- shiinahoo dhan uu ku wareegay Eh, qiyaastii shan boqol oo kun oo kilomitir ayuu gudaha shiinaha ku dhex wareegay isagoo weliba ku socday mooto yar weliba mootooyinka ayuu isku badbedelay afar iyo labaatankaas sano raadin badan waqti badan ayaa ka galay wuu ku rafaaday shil ayuu ku galay waa jajabay lacagihii uu haystaa ka dhammaaday xitaa wuxuu gaaray heer uu dawarsado oo buundooyinka hoostood u seexdo marka ninka aad ayuu runtii u rafaaday eh, laakiin ugu dambeyntii wuu soo helay marka helista marka waxyaabaha lagu ogaaday ayaa waxaa ka mid ah markii booliska ay soo heleen ayay qaadeen dhacaanka hidisidaha sidaas ayaana lagu ogaaday eh, inuu ilmaha yar ninkan dhalay yaa kale kala qayb qaatay ninkan ma kelidii buu intaa ku socday muxuu isticmaalayay dabcan de shiinuhuna waa waddan aad u weyn ee ka caawiya sheekadiisa inay soo dhawaato keenay En, ninkan wuxuu sameeyey qoraallo boor ayuu samaystay sawirkii ilmaha yaraa uu watay wuxuu qayb ka noqday eh, ururada maaragtay u dooda ama raadiya ka hortaga en, caruurta la xado oo shiinaha aad ayaa caruurta looga xadaa marka xitaa qoysas badan ayuu caruurtoodii usoo helay intuu ilmihiisi yaraa raadinayay ninkii wuxuu noqday nin maaragtay dhaqdhaqaaq fiican sameeyey marka taasaa ugu dambeyntii waxay keentay marka in ilmihii loo helo sawirkiisii qoraaladiisii isagoo dadaal badan geliyey isagoo ololihii ama qayb ka noqday dadaalada carruurta lagu raadinayo ama looga hortegayo in la xado waynu garan karnaa ilmo afar iyo labaatan sannadood kaa maqnaa oo aan gacantaada ku korin oo meel kale kusoo koray dee waalidkii iyagoo intaan rafaaday oo wareegayay markay isku yimaadeen ee dhammays aqoonsadeen se dareenkooga soo noqday En, waa mahadsan tahay eh, cabdixakiin eh, afar iyo labaatan sannadood kadib eh, sheekadan oo soo bilaabatay kun sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii En, dabcan wiil we nin weyn oo dhalinyaro ah oo xoogeystay waa dareemi kartaa marka in laisu sheego mooye si kaloo isku aqoonsan karaan maysan jirin marka markii laisu sheegay oo de lana caddeeyey eh, tijaabadii ama baaritaankii eh, dhacaanka oo la ogaaday ama is ogaadeen inay wiil iyo waalidkii yihiin marka ayaa farxad bilaabatay oo laisku ooyey oo runtii dareen aan la qiyaasi karin uu halkaasi ka soo baxay kadib labaatan gobol oo uu ku wareegay iyo isagoo jajabay oo soo rafaaday haddee maaragtay qiimo u qalma ugu dambeyntii wuu la kulmay wagaag een cabdiqaadir waddanka shiinu waa waddan dee dabcan aad u weyn oo ballaaran oo baaxadiisa leh hal qof in laga dhex raadiyaana ma sahlana Een, halkee baa laga helay wiilka Ee, dee waddanku waddanka intaasoo dhan ballaaran ee intaa leeg En, cabdi xakiin ninka wuxuu socdo oo intaasoo boqolaal kun oo kilomitir uu soo maro ilmihiisii yaraa waxaa lagu koriyey isla gobolkii uu deganaa meelna ugama uusan bixin marka meelo fogfog iyo wuxuu raadiyaba isla halkii uu deganaa iyo gobolkii ayaa laga helay ilmihii oo uu ku noolaa muddadaasi afar iyo labaatanka sano ah ee isaga iyo waalidkii ay kala maqnaayeen wagaag ugu dambeyn hadda cabdiqaadir ku weydiiyo in labadan waalid waynu dareemi karnaa farxaddooda oo ilmahoodiiba dib u heleen ma hadleen se maxay yidhaahdeen ama ay dareenkooda ku cabireen En, run ahaantii eh, hooyada dhashay ayaa aad u ooysay eh, weliba magaceeda lama cadaynin laakiin waxay sheegtay inay hadda wiilkeeda heshay oo farxad uga weyn aysan jirin marka sidaas ayay u sheegeen wariyayaasha aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala socodsiinayay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington
Ugogoyay gablada, ugoyo gabugasi.
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore kaasoo inagula wadaagay barnaamijyadii hore qaybo ka mida heesaha uu qaado iyadoo caawana dib inoo xusuusin doono islamarkaana inagula caweyn doono qaar ka mida waaye waaye iyo weliba heesii hore mahadoo aan khadka telefoonka ku waraystay isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayaynu si aanba qaadi doonnaa halkii uu barnaamijku inoo taagnaa toddobaadkii hore
cabdi taaliil iyadana dadkan soo xasuusiyey iyo qaba aday qabaday julqankay yataahe laygu kaa gulyoke ahaha wanaagana mayeeshide sideed ila yaabtaa ha sideed ila yaabtaa Yes. allah allah yasharfak allah yasharfak Ta- taasna way jirtaa iyadana dadka xasuusiyey iyo qabaa abay bagaye yulqankay yataahe laygu kaa dulyoke wanaagana mayeeshide sideedii la yaabtaa yombaa igelisay yaxyax iyo xisood baa igu urursadaayo jacayligu iyo taay baa iyeedhanaayo yaxyax iyo xisood baa igu urursadaayo jacayligu iyo taay baa iyeedhanaayo yeydiyogaadhaan xeryaha ugu yagdheela yeydiyogaadhaan xeryaha ugu yagdheela yaca iyo atoolan ayamaarugdaaja yaca iyo atoolan ayamaarugdaaja yuu qabaaday baday lutanka iyo taahee laygu kaadulooke wanaagana mayeeshide laygu kaadulooke wanaagana mayeeshide sidedii la yaabtaa la yaabtaa sidedii la yaabtaa la yaabtaa la yaabtaa la yaabtaa yombaadi kenisay
heestaasoo dhegaystayaal uu hore u qaaday fanaanka cabdidahliil warsame islamarkaana uu haatana dib inoo xasuusinayay fanaanka mahadgelin hore aad iyo aad ayaan uga xumay inaan intaasi ku hakiyo islamarkaana ayn dhammaystiri kari weyno dabcan qaybo kaloo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
kalgacayl yahuumi yaryaraysi malahe gabar baa ka helina haddaan dhagaxu yeere gabar baan ka helina haddaan dhagaxu yeere laygu kaa dunyooke wanaagana mayesade yabar baan ka helina haddaan dhagaxu yeedhe laygu kaa dunyooke wanaagana mayeside laygu kaaduyooke wanaagana mayeshide sidii la yaabtaa la yaabtaa intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil barnaamijkii caweyska washington oo inoo soo diyaaray islamarkaana inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socotaana waa lanta af soomaaliga ee b o a oo si toosa idinka imanaysa washington